Deegaanka shan shacabde ee gobolka Togdheer ayaa laga fuliyay adeegyo caafimaad oo bilaash ah. Bixinta adeegyadan ayaa waxaa iska kaashaday jaaliyada deegaanka iyo dhakhaatiirta u dhashay deegaanka. Doctor Yuusuf Maxamed iyo Doctor Axmed Carab ayaa si wadajir ah uga warbixiyay adeegyada ay u qabteen bulshada deegaanka shan shacabde.
Deegaankan shan shacabde iyo dhammaan deegaanada hareeraha kaga xeeran ee ka faa'iidaystay mashruucan caafimaadka ee sida bilaashka loogu shaqaynayay. Runtii mashruucan caafimaadka ay wuxuu ka koobnaa ilaa siddeed dhakhtar oo takhasusaad kala duwan leh hadday tahay qaybta dhalmada iyo iyo hooyooyinka qaybta xanuunada qaybta caruurta qaybta ilkaha qaybta indhaha qaybta wadnaha dhammaan qaybahaasoo dhan dhakhaatiir kala duwan oo ku shuqul leh ayaa joogta oo maanta u shaqaynaysa bulshada deegaanadan si bilaasha maxaa heeto ugu adeegaysa sidoo kale shaybaadho ay muhiim tahay shaybaan laga qaadan laga qaada iyaguna yaalla sidoo kale waxaa yaalla kombyutarka iyo altrasoonka ee hooyada uurka leh maxay tahay xaaladdeeda lagula soconayay joognaa magaalada shan shacade oo laga fulinayay adeeg caafimaad oo bilaash ah adeegaas oo ay dhakhaatiirtii fulinaysay iyo hawshii halkan loogu diyaaryahay dadkiina loogu shaqeeyey waxaan halkan si gaara ugaga mahadnaqayaa salebaan jirde iyo maxamuud jirde ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro oo hawshan la-aanteedu aanay fulsheen qaar ka mid a bulshada deegaanka ayaa u mahad celiyey cid kasta oo ka qayb qaadatay adeegyadan loo fuliyey maanta halkan waxaa yimi tiin ka shaqaynaya caafimaadka oo si volontiyeera u soo huray wakhtigooda iyo aqoontooda si ay ugu adeegaan deegaanka bulshada shan shacadee si tabarucaad ah oo lacag la-aan ah aad iyo aad bay u mahadsan yihiin in laga fuliyo kaloo mahadnaqayaa walaalka salebaan jirde iyo maxamuud jirde oo qayb lixaadle ka qaatay baan u mahadnaqayaa dhammaan dadweynaha isi soo abaabulay kuwa shaqaynaya faarax axmed ibraahim baarid rooble iyo dhammaan guddida shashacade dhammaantood aanan kala reebayn aad iyo aad annagu waxaanu nahay dee magaaladan joognay odaygii magaalada anaga afkii magaalada ayaa anaa ku hadlaya waxaanu aad iyo aad iyo aad usoo dhowaynaynaa tiimka caafimaadka ee qaybaha kala duwana bulshada ku nool deegaanka shaan shacade ayaa baahi weyn u qabay adeegyada caafimaad iyagoona haysan xarumo caafimaad